cudurrada maqaarka kadhiyawy waxaanoo dhibaato ka haya bulsho badan haddana yoon abon inyo isku biyana qarashaadka iyo iskaga daawayi lahayana si dadkaasi lancaabi iyo weliba dhaqaatiirsi bilaash eh yoonka daawayana dad bugtaale ku noola magaalada garoobe daaweyntan iyo baaritaanka lan sameeya dadkan bugtaaleya si eedan ku faa'iidaysadayana maadaama yoon aragayana fursad weyn nololyo hamarti doctor cabdirashiid daawud salaad oo kamid a dhaqaatiirta biyaayta daaweynta xanuunada maqaarka kadhow oo lan sameeya dadkan bugtaale iyo weliba usa ku warbiyaya walaalka kalefiin iyo markaa tallaabadan qaadana
dadka inta ugu badan waxay ka xanuunsan waa maqaarka cudurrada ugu badan oo laga helayo waa cambaarta isnidaamiska xasaasiyadda xijiyaha oo broblemka imaaday egseemada iyo cudurro kaloo badanoo maqaarka iskugu jiro waa kaa inta badan waxaa sabab waayo maadaama dabeel fara badan ay dhacayso bakteriya fara badan dhulku ku jiro uu soo baxaayo sidoo kale waxyaalaha ugu badan ee xiliyadan socda waa isnidaamiska kuwaasoo keenaya jeermiska xiliyada roobabka markay dhaceen oo laga soo gudbiyey xiliyaashaan markay imaadaan jeermiskii magaalada ku haray ayaa inta badan cudurradan keeno cudurradan inta badan waa la kala qaadaan waana la isqabadsiiyaan maadaama dadka inta badan ay yihiin dad danyar oo halkan wada joogo meelo maaragtay nadaafadooda waxoodana ayna badnayn ay ku nool yihiin jeermiskaas ka dhashay oo sii kala qaadaan ayaa keena dadka inta ugu badan hadda waxay iskugu jiraan haweenka iyo carruurta maadaamaay yihiin dadka inta ugu badan isla jooga ragga waa kama marno ay ku jiraan laakiin waxa ugu badan waa carruurta iyo haweenka waana dadka inta badan isla joogo cudurkana iskala qaadsiiyo carruurta waxaa ugu badan saan sheegay cambaarta oo ah oo iskala qaadaan oo weliba aan ka waanina inay carruurta laiska ilaaliyo ay inta badan dugsiyaasha isla dhiganayo isnadaamisko isna ah cudurrada ugu badan ee hadda socdo oo la kala qaado iyo xasaasiyadio inta badan dee dabeeshaan dhici bustaas dadka sanka ka geliya xasaasiyadda lagu qaadayo iyo laga yaabaan cuntooyin aan dheelitirnayn ee xasaasiyad inta badan kiciyo oy iska cunaan intaas ayaa u badan haweenkana waxaa iyakan sidooda kale u badan xasaasiyadda iyadoo keenayso daawooyinka ay marsanaan inta badan ee maaragtay jidhka aana dhibaato u keeno iyo sidoo kale maadaama ilmihii iyaka ay haayaan sidoo kale iyakan waxay qaadaan cambaartii sidoo kale isnidaamiskii oo dharkii iyo meel walba gelaayo kaas haddaa usii gudbi karaa odayaashii iyo raggiina ay usii gudbi karaan xaafado iyo degiin dadka bugtaale oo umbadan hano isku rorange iyo sababange cudurrada faafayan inse dhaqsile ee bulshadaas iyo ka faafan taasay horey digniina ku saarena dhaqaatiirta soomaaliyeeda